bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan kusoo bandhigaynaa mowqifka dowladda puntland ee arrimaha gobolada dhexe iyo federalismka arrimaha gobolada dhexe sidaad la socotaan waxaa muddo ka socday magaalada cadaado shiray in badan ku celceliyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa ugu sarreeya inuu u gaar yahay koonfurta mudug iyo gobolka galguduud madaxdaas oo weliba puntland horey ula galay saxiixiyo lagu cadaynayo in lagu dhisayo cadaado maamul kumeel gaar ah oo ka kooban koonfurta mudug iyo galguduud waxaase soo baxday oo nasiib darro ah in lagu qaybiyey magaalada cadaado qoraal lagu sheegay dastuur ay ergooyin ansixiyeen oo lagu tilmaamay in xuduudda maamulka uu yahay gobolka nugaal arrintaas oo goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo u qaabilsan dhismaha maamulkaas dowladda federaalk soomaaliya haddaba dowladda puntland waxay horey u caddaysay in gobolka mudug waqooyigiisa barigiisa ee galbeedkiisu yahay dhulka puntland islamarkaana dowladda puntland aysan u dulqaadan doonin cid kasta oo sheegata dhulka iyo dadka puntland ayna difaaci doonto sidoo kale dowladda puntland waxay u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed beesha caalamka in maamulka laga dhisayo cadaado uu yahay mid horseedi doona colaad sokeeye iyo dagaallo kana soo cusboonaada dadka dariska ah ee nabadda kuwada noola muddada dheer sidaa awgeed dowladda puntland waxay caddaynaysaa mas-uuliyadda dhibaatada ka timaada deegaamadaas inay qaadi doonto dowladda federaalk soomaaliya oo iyadu ah midda wadda islamarkaana hormuudka ka ah arrimaha shirkaas federalismka ee soomaaliya dowladda puntland ee soomaaliya waxay hore u sheegtay in nidaamka federalismka soomaaliya uu si toosa uga weecday hanaankii hirgelinta federaalk soomaaliya loogu talagalay kaasoo ahaa mid ay heshiis ku ahaayeen ummadda soomaaliyeed lana doonayay in looga gudbo nidaam awood xoog badan oo dowlad dhexe ah ama centralism kaasoo laga dhaxlay burburkii qarannimadii soomaaliya tallaabadaas oo marlabaad keeni karta rajabeel ku yimaada hanaanka geedi socodka dhismee dowlad federaal ah ee soomaaliyeed taas oo ku salaysan hooska dhis korudhis iyo qadarinta shuruucda u yaala nidaamka federaalka iyo dastuurka federaalk soomaaliya sidaa darteed dowladda puntland waxay caddaynaysaa in haddii laga leexdo nidaamkii loo dejiyay arrimaha federaalka soomaaliya in puntland ay u bannaanaanayso inay dib u eegto arrimaha ku xusan qodobka afraad farqadiisa kow iyo laba iyo saddex ee dastuurka dowladda puntland oo ku aadan ka wada tashiga aayaha dadka puntland iyo dowladooda mahadsantiin